بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada barnaamijka caalamulyoom oo idaacadda islaamiga al andalus aad ka dhegaysataan maalin walba marka laga reebo maalimada jimcaha qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada yuhuudda sahyuuniyadda oo duqaymo bahalnimo weli ka wada magaalada khaza boqolaal qof oo ku godoonsan isbitaalka al-shifaa kadib markii cadowga xoog ay ku galeen xaalado adag oo ay ku nool yihiin dadkii ka barakacay magaalada khaza wararkii ugu dambeeyey ayaan soo gudbin doonaa dowladaha maraykanka iyo midowda yurub oo hoos u dhigay taageerada ay siiyaan xukuumadda kiyef ee waddanka yukrein laba iyo labaatan sannadood kadib fariin uu sheekh usaama bin laaden u diray maraykanka oo mar kale caalamka dib u qabsatay haddaba maxay ahayd nuxurka farriintaas sidee sadadiyooga caalamka uga falceliyeen farriintaasi sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan dagaallo culus oo laga soo sheegaya magaalada khartuum ee caasimadda waddanka suudaan iyo jenaraal cabdifataax al burhaan oo booqashay uga bilaabatay magaalada cadisabaaba ee waddanka etoobiya qodobadaas imay soo koreed maqli doontaan waa mar kale iyo caalamulyoom بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
waa hagaag aanu ku bilowna barnaamijka ciidamada yuhuudda sayuuniyadda ayaa weli gabood falle aad u xoogan ka wada xaafado ka tirsan magaalada khaza wararka ka imaanaya falastiin ayaa sheegaya in ciidamadu ay duqeymo adag u geysanayaan qeybaha kala duwan ee majmaca caafimaadka al-shifa halkaasoo ay ku sugan yihiin kumanaan kun oo qoys oo barakacayaal ah iyo dad dhaawacyo ah goobjoogayaal ku sugan magaalada khaza ayaa sheegay in ciidamada yuhuudda oo adeegsanaya taangiyo ay duqeeyeen qeybta dawooyinka ee majmaca al-shifa agaasimaha guud ee isbitaalka ayaa sheegay in halkan ay ka jirto xaalad bani aadanimo oo aada u liidata wuxuu sheegay in dadkii dhaawacmay qaarkood lasii duqeeyey halkaasna ay ku shahiideen halka dadka kale ee dhaawacyada ah ay u dhimanayaan daawayari awgeed in ka badan afartan carruur ah oo cisbitaalka jiifa ayaa loo la-yahay wax lagu daaweeyo sababo la xiriira kaydkii daawada oo yuhuuddu ay duqeeyeen diyaaradaha dagaalka yuhuudda ayaa iyana mar kale waxay duqeeyeen shaarica salaaxudiin iyo deegaano kale oo horey ay usoo qabsadeen taas oo muujinaysa in xoogga wax iska cabintu ay dib u dabamareeyeen deegaanadii cadowgu ay soo mareen muqaawamada filistiin ayaa dagaal geesinimo leh kula jira yuhuudda sahyuuniyadda oo ilaaya hadda awoodi la inay soo afjaraan wax iska cabitan ka jirta magaalada khaza بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
isla arrimaha filistiin ayayna ku guda jirnaaye xaalad aad u adag ayay la nool yihiin dadka ka barakacay magaalada khaza kuwaasoo wajahaya gaajo iyo caafimaad darre aad u daran haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixintan kusoo koobaya walaalka xaarif kumanaan qof oo barakacyaal ah ayaa ku nool koonfurta marinka khaza xilli ay la ildaran yihiin dhibaatooyin bani'aadinimo oo saacadba saacadda ka dambeysa sii xoogaysanaya waxay wax ku meertaan biyaha wasakhaysan ee badda waxay ku hoydaan teendhooyin cidhiidhi ah waxaa cunto wahruuta aan isaguba si joogto ah loo helin halka ay maalmaha qaar ku adkaato in cuntooyinka ay si fudud ku helaan waqooyiga khaza ay dadku si dhib badan uga soo qaxaan sababo ku aadan duqeymaha yahuudda waxaa iyagoo lugeynaya soo maraan waddada weyn ee salaaxuddiin taasoo ah midda isku xirta waqooyiga ee koonfurta marinka in yaroo ka mid ah ayaa xambaarsan agab aan sidaas u badnayn halka intooda badanna ay wataan carruurtooda iyo inta muhiimka u ah dharkooda tobanaan kun oo dadka qaxootiga ayaa ku hakaday deegaanka darulbalakh ee bartamaha marinka khaza si ay ugu nastaan halkaasi waxaana ka jirta dhibaatooyin badan sababo ku aadan barakacyaasha oo kusii qulqulaya waxay dadku buuxdhaafiyeen dhismayaasha madaarista kuwaasoo si deg deg ah loo howlgeliyey islamarkaana fasal walba oo daraasadeed oo ka mid ah ku nool yihiin dad lagu qiyaasay toddobaatan ruux oo dadka barakacyaasha ka mid ah xasan aburaashid oo ka shaqaynayay xirfadda tumaalka da ahaana gaaraya sagaal iyo labaatan sano islamar ahaantan isagii qoyskiisu ka soo barakaceen mandiqada jibaaliyaha ee marinka khaza wuxuu ka sheekeynayaa xaaladda nolol xumo ee ka jirta deerulbalakh iyo madaarista ay hoyga ka dhigteen kumanaanka barakacyaasha ah wuxuu yidhi haddii aan idinkala hadlo masaaxada waxaan ku khasbannahay in aan dhinac u seexano sababo ku aadan cidhiiriga goobta wuxuu dhanka cuntada sheegay in ay si maalinlah dadaal dheer u galaan si ay u helaan dhowr xabo oo rooti ah dhanka caafimaadka wuxuu tilmaamay in nidaamka sixada ee ka jira madaarista ay ku nool yihiin uu yahay mid shaqadii gabay haddii aan ka hadalno cudurrada waxaa halkan ka jira busbus isnidaamis iyo injir marka laga hadlayo xaaladeennana waxaan nahay kuwa murugaysan ayuu leeyahay xasan aburaashid oo ka mid ah barakacyaasha ay saameeyeen duqeymaha iyo yahuudu ka wado marinka khaza mas-uul ka tirsan hay-adda dib udejinta ayaa warbaahinta u sheegay in inta uusan bilaaban duulaanka yahuudda ee marinka khaza ay wakaaladda qaxootiga lahayd qorshayaal deg deg ah oo madraso walba loogu nidaamin lahaa goob ay ku hoydaan kun iyo shan boqol oo qof oo ka mid ah barakacyaasha falastiiniyiinta waxaa hadda dugsigii becelcelis ahaan ku hoyda lix kun oo ruux arrinkaas oo iskugeynta guud ee dadka ku nool madaarista la degan yahay oo ah sagaashan iyo afar goobood oo ku yaala koonfurta khaza ka dhigaysa lix boqol iyo toddobaatan kun oo ruux mas-uul kala hadlay warbaahinta ayaa sheegay in arrinkuu culus yahay barakacyaashuna tiradoodu badan tahay isagoo tilmaamay in dadku ay buux dhaafiyeen meel walba boqol shan iyo labaatan qof oo kastaana ay ka dhexayso hal suuli ama musqul oo qura qaar ka mid ah dadka degan madaarista ee u jihaystaa dhanka xeebta iyagoo lugeynaya halkaas ay kusoo qaataan saacadaha maalinkii iyagoo ka cararaya fasalada iyo zaxmadda ka jirta madaarista ku yaala deegaanka deerulbalakh wuxuu sidoo kale mid ka mid ah wariyaashu tilmaamay in uu arkay qoys uu hogaamiyo nin dhallinyaro ah oo muddo saddex isbuuc ku sugan deegaanka deerulbalakh waxayna dharkooda ku dhaqdaan biyaha badda iyagoo isku dayaya in ay ka fogaadaan wasakhda saamaystay biyaha sidoo kalena ku firirsan bacaadka wuxuu aabaha qoyska oo lagu magacaabo maxamuud almutawaj oo soddon sano jir ah sheegayaa in biyahaasi ay u adeegsadaan dhammaan howlahooda waxaad odhan kartaa in aan dib u laabanay casiriyadii dhexe ee meerashada ama qaabkaan u nadaafadaynayno dharka iyo alaabta cuntada iyo xitaa cabitaanka marka aan weyno biyo nadiif ah oo aan cabno ayuu leeyahay waxaan cunnaa hal nooc oo ah cuntooyinka fudud annaga oo kalluumaysatada ka dawarsana in ay carruurta inoo siiyaan hal ama laba xabo oo malaay ah wuxuu maxamuud oo ahaa beeraley ka soo jeeda mandiqada jibaaliya sheegayaa in qoyskiisu ka soo cararay duqeymaha wuxuu sidoo kale tilmaamayaa in saacadaha maalinkooda ay ku qaateen iyaga oo sugaya inta ay ka qalalayaan dharkooda kana dibdhaceen wakhtiga ay u noqon lahayn teendhadooda oo ay isla wadaagaan konton qof oo ku taala afaafka hore mid ka mid ah madaarista ku yaala deegaanka deerulbalakh si kastaba ha ahaatee kumanaan qoys oo barakacyaasha ka mid ah ayay xaalad adag ku haysataa deegaanka deerulbalakh xilli ay duqeymaha cirka ee diyaaradaha yahuuddu si joogta kaga socdaan waqooyiga khaza sidoo kale dadka kasoo barakacaya duqeymaha ay yahuuddu ka geysanayaan khaza ayaa kusoo qulqulaya deegaankan iyo magaalooyinka kale ee dhaca bartamaha iyo koonfurta marinka iyagoo soo maraya dariiqa salaaxudiin hase ahaatee kaamamka laga sameeyey madaarista waxaa buuxsamay goobihii ciriiriga ahaa ee loo qorsheeyey barakacayaasha sidaas awgeed waxay naasixiintu si iskood u samaysanayaan guryo gacan ku samays ah iyagoo wajahaya xaalad bani'aadinimo heerkii ugu hooseeyey بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
waa hagaag iminka kusoo dhowaada xubinta buuxa dunida oo alaaba aan kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey caalamka waa kan wararka maahir aad baad u mahadsan tahay walaalka maxamed xasan alfaatix bismillaahi araxmaan araxiim keliguud duulayaal filistiiniyiin ah ayaa weerar culus ku beegsaday barkantarool oo ciidanka yuhuudda ay dhigteen deegaan ka tirsan daanta galbeed ee filistiin halkaasoo khasaare culus lagu gaarsiiyey yuhuudda weerarkan oo ahaa mid toogasho ayaa saaka laga soo wariyey in uu ka dhacay kantarool ku yaal wadada dheer ee isku xirta magaalooyinka qudus ee barakaysan iyo beytulaxam oo ka tirsan daanta galbeed ee ku hoos jirta gumaysiga maamulka talaabiib dhallinyarada filistiiniyiinta ah ayaa si heer sare ah u beegsaday barta ay ku kulansanaayeen maleeshiyaadka maamulka yuhuudda waxaana mar qura saaka laga war helay rasaas goosgoos ah oo ka dhacaysa kantaroolka yuhuudda ee ku yaal wadada ka timaada magaalada barakaysan ee qudus aadana beytulaxam yuhuuddu waxay qirteen in weerarkaasi toogashada ah looga dhaawacay ugu yaraan toddoba xubnood oo ay ku jiraan dhowr askari oo ka mid ahaa ciidankii ku sugnaa kantaroolka la weeraray idaacadda ku hadasha afka yuhuudda ayaa sheegtay in weerarkan halyeynimo ay ka qayb qaateen ilaa saddex dhallinyaro filistiiniyiin ah waxaana la sheegay in saddexda dhallinyarada ah ay goobta ku shahiideen kadib markii ay yuhuuddu ku argagaxgeliyeen bartii ay ku hubin jireen gaadiidka muuqaalo laga soo qaaday goobta ayaa muujinayay kala carar iyo argagax aan la sawiri karin oo ku dhacaya dadka yuhuudda ee ka agdhowaa goobta howlgalkan ayaana hakadgeliyey isku socodka yuhuuddii u kala gooshi jirtay daanta galbeed iyo qudus dowladaha maraykanka iyo kuwa midooda yurub ayaa shaaciyey inay hoos u dhigi doonaan taageerada militari ee ay siinayaan xukuumadda kiyef warbaahinta reer galbeedka ayaa faafiyey warbixin ay ku soo bandhigayaan qorshe ay wadaan dowladaha maraykanka iyo kuwa midooda yurub kaasi oo ay doonayaan inay isaga khafiifiyaan colayska kaga imaanaya taageerada ay u fidinayaan ukrain dowladaha ku bahoobay midooda yurub ayaa diiday inay taageeraan qorshe lagu doonayay in lagu furo sanduuq lagu dacmiyo dowladda ukrain kaasi oo ujeedkiisu ahaa in loogu yabooho adduun lacageed oo dhan shan bilyan oo doolar warbixinta waxaa lagu sheegay in dowladaha sida tooska ah uga hor yimid qorshahan ay ka mid tahay dowladda jarmalka oo ka mid ah dowladaha sida aadka ah u taageera xukuumadda uu fadhigeedu yahay kiyef maraykanka iyo xulafadiisa reer yurub ayaa lacago balaayiin doolar ah ku khasaaray dagaalka ka socda bariga iyo galbeedka ukrain ee uu halkaasi ka horinayo ruushka waxaana markan muuqanaya in fagaaraha dagaalka lagu cidlaynayo xukuumadda kiyef booliska dowladda jabaan ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inay xabsiga u taxaabeen nin jabaaniis ah kadib markii gaari uu watay uu ku jiiray xayndaab u dhow safaaradda yuhuudda ee magaalada caasimadda ah ee tokyo warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegtay in dhacdadan shilka ah ay sababtay in uu dhaawac fudud soo gaaro askari ka tirsan ciidamada booliska kaasi oo ka mid ahaa ilaalada xindaabka laga galo safaaradda yuhuudda ee jabaan mas-uul ka tirsan safaaradda yuhuudda ee jabaan ayaa sheegay in arrintan ka hadalkeeda ay ku xiran tahay baaritaanada ay booliisku wadaan mana uusan bixin wax faahfaahin ah halka baabuurka lagu dhuftay ayaa lasoo wariyey inay boqol mitir u jirto dhismaha safaaradda yuhuudda maleeshaadka maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa ku ceeboobay sawiro ay ku muujinayeen inay ku caawinayaan oday filistiini ah si ay indhaha caalamka uga jeediyaan gaboodfallada ka dhanka ah dadka rayidka warbaahinta yuhuudda ayaa faafisay sawir muujinaya askari yuhuud ah oo isku soo sawiray oday filistiini ah iyagoo dunida u muujinayay inay caawinayeen waxaase dib loo soo bandhigay shahiidka odaygii waayeelka ahaa ee ay isku sawireen oo ay toogasho ku dileen ehelada odaygan oo toddobaatan iyo sagaal sana jir ah ayaa soo bandhigay xaqiiqada sawirka laga faafiyey oo ahaa mid aan ka tarjumaynin xaqiiqada mid ka mid ah carruurtiisa ayaa yidhi hooyaday aabbahay iyo anigu waxaan ku soconnay koonfurta khaza markaan dib u soo jeestayna waan waayey aabbe dib ayaan u noqday mid ka mid ah dhallinyaradii aan waddada kula kulmay ayaa ii sheegay in aabbahay uu galay guri uu ku nasto waayo waxa uu awoodi waayey in uu sii socdo markaasaan guriga u cararay si aan u helo aabbahay kadibna waxaan helay isagoo shahiid ah xubintii guuxana waa inaga intaa aan dib idinkugu celiyo walaalka maxamed xasan alfaatix iyo barnaamijka caalamulyoom بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
laba iyo labaatan sannadood kadib fariin uu sheekh usaama bin laadin u diray maraykanka ayaa mar kale caalamka dib u qabsatay daba maxay ahayd nuxurka fariintaas sidee sadadiyuga caalamka uga falceliyeen arrintaasi falanqayn hurumuurahaas ku saabsan waxaa noo sii abaqaadaya walaalaha kale ah cabdifataah abuumuxsin iyo sayib cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka maxamed xasan alfaatix ku soo dhowaada xubinta wargeysada oo ah xubin maalinle ah oo aad ku dhegaysataan barnaamijka caalamulyoom gebi ahaanteedba maanta waxaan ku falanqayn doonnaa fariin laba iyo labaatan sano ka hor sheekh usaama bilaadin oo u diray dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka oo mar kale caalamka dib u qabsatay haddaba maxay tahay nuxurka fariintaas sidoo kale waxaan falanqayn doonnaa shacabka ameerikaanka ah oo laba iyo labaatan sano kadib maanta si dhab ah u ogaaday sababtii mujaahidiinta alqaacida ay u fuliyeen weeraradii kow iyo tobankii sebtembar waxaan soo qaadan doonnaa qaar ka mid ah tacliiqaadkii ay ka bixiyeen fariintaasi oo laba iyo labaatan sano kadib maanta dadyoga ku nool caalamka ay hadal hayaan ugu horreyn aan soo dhoweeya walaalka cabdulfitaax abuumuxsin cabdifitaax laba iyo labaatan sano kadib fariintan sidee mar kale caalamka ugu soo rogaal celisay aad baad u mahadsan tahay walaalka suhayb labayo labaatan sano kadib waxaa caalamka dib u qabsaday maqaal uu xilligaasi daabacay een, wargeyska the guardian oo ka soo baxa dalka ingiriiska cadadka wargeyska ayaa dib loo soo faagay suhaybow oo dadka baraha bulshada isticmaala ayaa keenay waxa uuna qabsaday qaybaha kala duwan ee social mediaha laakiin wargeyska markii uu arrintan uu ka war helay ayuu barihiisa rasmiga ee online-ka ka saaray qoraalka gebi ahaanna waa uu tirtiray balse dadka ayaa screenshot ka qaaday qoraalka oo weli dib u faafinaya waxaana suhaybo xusid mudan in ee ee qoraalka wargeyskan ee lagu turjumay ee luuqado kala duwan aadna loo faafiyey kadib markii the guardian uu tirtiray ee nuqulkiisa een wargeysyo kale ayaa wax ka qoray oo canaawiin kala duwan ayaa laga sameeyey waxaana ka mid ah sababta uu the guardian uu u tirtiray iyadoo suhayb een la heli karo ee nuqulo uu wargeysku xilligaasi daabacay haddaba sababta uu u tirtiray ee wargeyska the guardian arrintan ee suhaybo waxaa ka mid ah ayaa la leeyahay in ee warbaahinta reer galbeedka ay yihiin ee kuwo haga ee raayo caamka ee dadkooda mana doonayaan inay dhab noqoto ee amaba ay faafto ee risaalaadka mujaahidiinta ee sidaa darteed ayaa la leeyahay wargeyska the guardian waa u tirtiray ee ee fariinta Een, sidoo kale suhaybow reer galbeedka oo sheegta inay yihiin ee dowlado ee ku naaloonaya xorriyad warbaahintoodu ay yihiin ee kuwa cunaha haya ee xorriyaddaasi oo waatan maanta aad arkayso fariin labayo labaatan sano ka hor la daabacay maanta la doonayo in caalamka laga qariyo oo la tirayo iyadoo wakhtilxaadirkan aan joogno ay tahay casri ay faraha ka baxday warbaahintii qof welibana uu yahay weriye si gaar ah isaga wararka u soo gudbiya dadkii ayaa maantayto ee screenshot intay ka qaadeen ee qoraalkii intay dib usoo tarjumeen ayay faafinayaan marka maanta ma joogto maalin la xakamayn karo ama dadka afka la qaban karo warbixinta wargeyska the guardian uu hadda tirtiray balse ku bahday caalamka suheybow waxa ay ka hadlaysay fariin sanad kadib koob iyo tobankii sebtembar labadii kun iyo kowdii uu sheekh usaama binlaadin u diray maraykanka taas oo uu sheekhu kaga hadlay sababta ay u beegsanayaan maraykanka oo ah cidda dhistay kayaanka sahayiinada taageero dhan weliba ahna uu la garab taagan yahay maamulkan hadday ahaan lahayd hub iyo hanti intuba wuxuuna sheekhu sheegay in maraykanku yahay cidda ugu badan ee dulmiga u geysanayso shacabka filistiiniyiinta mas-uulna uu ka yahay gumaadka loo geysanayo isaguna looga ari doono haddaba intaanan u gelin ee sida ay fariintan afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ugu faaftay ee qaybaha kala duwan ee balatformyada sida twitterka tiktok-ga facebookga iyo kuwa kale islamar ahaantaana ay u noqotay mid tarended ah aan marka hore eegno bal fariintaasi oo nuqul ka mid ah ay heshay idaacadda islaamiga andalus haye suheyb ee qaabke ayay u qorneed fariintan oo labayo labaatan sano ka hor ee sheekh usaama binlaadin uu u diray maraykanka iyo shacabkiisa cabdifataax ugu horeyn waxaa lagu furfuray bayaanka aayado qur'aan ah kuwaas oo ahaa أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير
intaa kadib waxaa maqaalka lagu sheegayaa in qaar ka mid ah qorayaasha ameerikaanka ah ay isku dayeen inay wax ka qoraan sababtay u dagaalamayaan mujaahidiinta alqaacida ayaa iyagana dhankooda caddaynaya sababtay ula dagaalamayaan dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka waxaa lagu leeyahay bayaanka insha allah annagoo allah kaalmaysanayna waxaan isku dayi doonnaa in aan jawaabo ka bixina labadan su-aalood su-aasha koowaad ayaa ah maxaan idinkula dagaalamaynaa oo aan idinkaga soo horjeednaa su-aasha labaad iyadoona waxa ay tahay maxaan idinkugu yeeraynaa oo aan idinka doonaynaa oo ah ameerikaanka iyo shacabkiisa su-aasha koowaad cabdifataax oo ah maxaan idinkula dagaalamaynaa oo aan idinkaga soo horjeednaa waxay u dhacaysaa sida tan kow waxaa fariinta lagu sheegayaa in maraykanka uu ku soo duulay muslimiinta sidoo kalena weli uu duulaan uu ku yahay taas waxaa tusaale loogu soo qaatay filistiin cabdifataaxow waxaa la leeyahay filistiin waxay muddo ka badan siddeetan sano ay ku dhex jirtaa xukunka maamulka gumaystaha ah dowladdii ingiriiska ayaa falastiin u gacangelisay yuhuudda sababo ku aadan kaalmayntiinna iyo taageeradiinna waxay muddo ka badan konton sano ay ku xukumayaan si ay xoog ku jirto iyagoo sidoo kale geysanaya jaraa'im ay ka mid yihiin dil barakicin burburin iyo wixii la mid ah waxaa fariinta lagu sheegay cabdifataaxow in maamulka gumaystaha dhisidiisa uu yahay mid ka mid ah dembiyadii ugu waaweynaa ee laga galay ummadda muslimiinta ah sidoo kale cabdifataaxow arrimaha fariintan lagu xusay waxaa ka mid ah in mar ay tahay wax lagu ooyo marna ay tahay wax lagu qoslo waxa ay sheegayaan reer galbeedka oo ah in yuhuuddu xaq taariikhi ah ay u leeyihiin dhulka filistiin sida lagu sheegay kitaabsida ay sheegayaan inay ku qoran tahay kitaabka towraadka oo aan cabdifataaxu ognahay inuu yahay kutub munxarifa ah oo yuhuuddu wax badan ka bedeleen cabdifataaxo iyadoo arrintaas laga jawaabaya waxaa la leeyahay in ay tahay ku been abuurasho taariikhda lagu been abuurtay filistiinna dadka xaqa u leh yihiin muslimiinta kuwaasoo ah kuwa dhaxlay nebiyada haddii ay yihiin ambiyada kale ah ibraahiim muusa ciisa iyo nebiyullaahi moxamed calayhim asalaatu wasalaam waxaa la sheegay in dadka muslimiinta ay yihiin kuwa xaqa u leh dhulka filistiin maadaama iyagu ay yihiin kuwa sida saxda ah u raacay waddadii ambiyada yuhuudda iyo kuwa la midka ahna ay yihiin kuwa taxriifiyey kutubtii samaawiga ahaa cabdifataaxu sidoo kale fariintan mar ay la hadlaysa shacabka maraykanka waxa ay ku sheegaysaa in maraykanka uu isku sheego in dhulkiisa uu yahay dhulkii xorriyadda sidoo kalena madaxdiisu ay yihiin madaxda xukuma caalamka waxay fariintu leedahay shacabka ameerikaanka ah waa kuwa sida xorta ah u soo doorta madaxdooda waa iyaga kuwa ku waafaqsan siyaasadooda ah in maraykanka uu yuhuudda ku taageero dhulka filistiin iyadoo yuhuuddu ay ku kacayso falal ay ka mid yihiin dil tacdiibin iyo sidoo kale barakicin iyadoo intaa lagu daray in shacabka ameerikaanka ah uu awood u leeyahay inuu iska diidi karo siyaasaadka ay ku shaqaynayaan xukuumaddooda xitaa ay awood u leeyihiin in ay beddelaan markii ay doonaan fariintu waxay sidoo kale cabdifataax uu sheegaysaa in shacabka maraykanka uu yahay midka bixiya canshuurta lagu sameeyey amba ay ku howlgalaan diyaaradaha maraykanka ee muslimiinta ku duqeynaya afghanistan sidoo kale dabaabaadka yuhuudda ee lagu burburinayo guryaha muslimiinta filistiin iyo sidoo kale shacabka maraykanka inay yihiin kuwa bixiya canshuurta ciidamada saliibiyiinta ah ee duulaanka ku jooga mandiqadda khaliijka sidoo kalena kacdoonka ku haya dalka ciraaq cabdifataaxu dabcan fariinta waxaa la diray sannadii labadii kun iyo labadii waa hal sano ka hor inta uusan maraykanka ku duulin ciraaq xilligaasna wuxuu dalkaasi ku hayay go'doon cabdifataaxu fariintu sidoo kale waxay sheegaysaa in lacagta malaayiinta doolarka ah ee la siinayo maamulka gumaystaha yuhuudda ee lagu baabi'inayo muslimiinta filistiin cidda bixisa ay tahay shacabka maraykanka intaa kadib cabdifataaxu fariintu waxa ay leedahay ciidanka maraykanka waa qayb ka mid ah shacabka ameerikaanka ah waana isla iyaga kuwa maamulka gumaystaha yuhuudda si aan xishood lahayn ugu saacidaya dagaalka muslimiinta ka dhanka ah waxaa lagu sheegayaa in shacabka maraykanka uu yahay kuwa raggiisa iyo dumarkiisa ay ka mid yihiin ciidamada maraykanka arrimahaas oo dhammi oo la isku soo daray kadib fariinta ayaa cabdifataaxu waxaa lagu sheegay in allah subxaanahu wa tacaala uu u baneeyey inay aar goostaan fariintu waxay leedahay haddii nala soo weeraro inaan annagan waxaa xaq ah inaan annagana aan jawaab celinno haddii la burburiyo dhulalkeenna waxaa xaq ah inaan annaguna burburino dhulalkooda haddii la xado xoolaheenna waxaa xaq ah annaguna inaan burburino dhaqaalahooda haddii la dilo shacabkeenna waxaan xaq u leenahay inaan annaguna dilno muwaadiniintooda ayaa lagu leeyahay cabdifataaxu fariinta gebagabadii fariinta cabdifataaxu waxaa lagu sheegayaa in xukuumadda maraykanka iyo warbaahinteeda ay weli diidan yihiin inay ka jawaabaan su'aalahan maxay tahay sababtaan u weerarnay new york iyo washington waa dabacna weeraradii kow iyo tobankii sebtembar waxaa lagu yidhi haddii shaaruun uu ahaa nin nabadgeliyo markii loo fiiriyo bush annaguna waxaan nahnay rag nabadgelyo ameerikana ma ahan mid fahmaysa luqadda akhlaaqda iyo mabaadi'da sidaa darteed waxaan kula hadlaynaa luqad ay taqaano oo ah luqadda dagaalka cabdifataaxow su-aasha labaad ayaa iyadana ah maxay tahay waxa mujaahidiinta ay ugu yeerayaan maraykanka oo ay ka doonayaan waxaa lagu leeyahay waa inay islaamaan waa inay allaah u soo laabtaan ayna beri ka noqdaan shirkiga inahaas ayaa ugu muhiimsanaa fariintan laba iyo labaatan sano ka hor uu sheekh usaama binlaaden u diray maraykanka maantana dib u qabsatay caalamka dhanka kale cabdifataaxow fariintan sidee ayuu u faaftay maxaa safalcelin ah oo laga bixiyey aad baad u mahadsan tahay walaalka suhayb afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ee fariintan si weyn ayay u qabsatay baraha bulshada hadday ahaan lahayd ee twitterka tigtokga facebookga iyo kuwa kale waxayna noqotay ee ciwaanada ugu horeeya ee dadka ee manasaadkaasi isticmaala ay ka doodaan ee kumanaan qofood ayaa suhaybow ee fariintan ee uu sheekh usaama binlaadin u diray ee maraykanka ka feelceliyey kuwaas oo jinsiyado kala duwan leh dalal badanna ka soo jeeda rag iyo dumarna isugu jira ee kuwa ugu badan ee fariintan ka feelceliyeyna suhaybow waxay ka soo jeedaan maraykanka ingiriiska jarmalka iyo dalal kale oo yurub u badan marka laga soo tago wadamada caalamka islaamka iyo caalamka carabta ee kuwa ameerikaanka ah haddii aan soo qaadanno ee waxa ay sheegeen suhaybow in labaiyo labaatan sano kadib ee fariintan ay indhaha u furtay wixii hadda ka dambeeyana arrimaha geosiyaasiga ah aysan hal dhinac ka eegi doonin waxay sheegeen in weerarkii koob iyo tobankii sebtembar ee dadkii fuliyey ay cudurdaar u helayaan ee weerarkooda sababtana waxaay ku sheegeen waxa maanta ka socda khaza oo caruurta iyo dumarka la gumaadayo maraykankiina hubkiisa iyo ciidankiisa uu la garab taagan yahay yahuudda oo aan waxba la iska weydiinaynin qaar kale suhebo waxay sheegeen in ay dib u qiimayn doonaan aragtidooda ku aadan waxa loogu yeeray ee argagixisada oo maraykanku ku sheegayo kooxo horar ah oo isaga beegsanaya oo dano kala duwan leh oo aysan ahayn dad mataqaanaa ka falcelinaya gumaadka maraykanka iyo yuhuuddu ay u geysanayaan shacabka filistiin ood la socoto suhaybow in filistiin ay tahay qadiyadda koowaad ee dadka muslimiinta iyo qof kasta oo muslim ah qadiyaddiisa koowaad ay tahay waxaana dib usoo cusboonaaday suhaybow in shacabka maraykanka ay hadda ogaadeen waxay uga takooran yihiin bulshooyinka kale caalamka oo aad la socota in maanta qofka ameerikaanka ah marka uu dalxiis ku aadayo ee wadamada kale uu mustahdaf yahay islamarkaana uu ku qasban yahay xataa in inuu ka soo jeedo wadamo kale si aan loo beegsan maanta waxay garowsadeen sababta ay sidaasi u noqdeen oo meel waliba loogu beegsanayo cabdifataaxow laba iyo labaatan sano kadib oo ay fariintana mar kale caalamka dib u qabsatay maxay uga dhigan tahay jiilkii dhashay weeraradii kow iyo tobankii sebtembar kadib sidoo kalena maxay ka dhigan tahay in laba iyo toban sano kadib istishhaadkii sheekh usaama binlaadin mar kale fariintan caalamku dib ay u qabsato saameyn intaa la egna ay keento aad baad u mahadsan tahay walaalka suhayb waxaad la socotaa in dadkii dhashay weeraradii koob iyo tobankii sebtembar kadib ay hadda yihiin eh, dad labayo labaatan sano jir ah waxaana dadkaasi suhaybo u caddaanaysaa eh, sababta ay mujaahidiintu wakhtigaas ilaa maantayto ay ula dagaalamayaan maraykanka iyo xulafadiisa dhankaas sheekh usaame bilaadin markaan eegno suhaybow in labiyo labaatan sano kadib fariintiisa ay dib u qabsato caalamka waxa ay taasi muujinaysaa saxnimada manhajka sheekha iyo ikhlaaskiisa waxaad la socotaa in sheekha fariintan markii uu dirayey hadda laga joogo labayo labaatan sano shahiidkiisana hadda laga joogo labayo toban sano xalka filistiinna hadda waxa uu yahay suhebow xalkii uu xilligaasi sheegay ee sheekha oo ah in la beegsado madaxyaweynta kufriga oo ah mas waxaa laga dilaa madaxa yahuudda maantay tagumaadaysa dadka muslimiinta ah iyaga waxaa taageeraya oo hubkan ay ku gumaadayaan ee shacabka filistiin soo siinaya maraykanka maraykanka in la beegsado ayaa ah xalka filistiin yahuuddana waxa ay jabaysaa marka uu jabo maraykanka xubintii wargeysadane waa naga intaa أمضي بيعتي وغدا ستعلم أمتي صدقي وتنصر دعوتي يا لائمي في منهجي أطلق سهام التهمة أتريد هدم مبادئي زورا وتطفئ نخوتي يا لائمي في منهجي أطلق سهام التهمة أتريد هدم مبادئي زورا وتطفئ نخوتي فأنا الثريا هامة أطأ السماء بهمتي زاد الكتاب مع التقى والعلم نور محجتي فأنا الثريا هامة أطأ السماء بهمتي زاد الكتاب مع التقى والعلم نور محجتي ومناي نيل شهادة ورضا المهيمن منيتي بعت الحياة رخيصة ولدين ترخص مهجتي gebi aaba intaas ayaan kusoo gebagabeynaa caalam ulyowm sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh